markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal waxaa lagu jiray maalmihii ugu dambeeyey sannadkii labadii kun iyo tobankii wartabiyihii idaacadda oo loo wada dheg taagayo ayaa wuxuu bilaabay inuu dhegaystayaasha u soo gudbiyo hay-adda warbaahinta ee uu ka shaqeeyaa dhacdooyinkii ay u dooratay dadweynaha inay maalintaas uga warranto wuxuu dunida iyo colaadaha ka aroosan kolba mid soo qaadaba qarax miino iyo goobo lagu hoogay wuxuu kor ugu dheeraystaba gadaalkii ayuu soo gaaray dhacdo iyaduona aan colaadaha ka fogayn waxay ku saabsanayd dhallinyaro soohdimaha waqooyi bari ee dalka kenya laga qabtay markii loo maleeyey inay doonayeen si dhuumasho ah inay soomaaliya ugu tallaabaan markaas buu yidhi soohdinta kenya iyo soomaaliya ayaa shalay lagu qabtay laba rag oo aireland iyo masar u kala dhashay maalin kale aniga oo hor fadhiya tifiyada af soomaaliga wax ku dawiya midkood ayaan maqlay wartabiyo kale oo ka warramaya dagaal afghanistaan ka dhacay dhex marayna ciidamada dowladda iyo fallaagada daalibaan lagu magacaabo wuxuu ku soo gebagabeeyey agagaarka magaale heble ee gobolka helmand waxaa shalay fooda isku daray cutubyo ka mid ah milatariga dowladda afghanistaan iyo koox ka tirsan dagaalyahanada daalibaan halkaasna waxay dowladdu ku weyday shan iyo toban ciidan sidaynu uga barannay sannad walba bisha disembar markii la gaaro hay-adaha warbaahintu waxay dadka ku taxan soo xusuusiyaan dhacdooyinkii waaweynaa ee dunida soo maray labaiyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay dhammaadkii labadii kun iyo tobankii ayaan haddaba maqlay wartabiyo saddexaad oo isna ka warramaya burcadbadeedda soomaalida iyo dunida qaarkeed dagaalkii ay ku soo qaaday markaas buu yidhi sannadkan aynu sagootiyeyno lix iyo toban burcad ayaa gacanta lagu dhigay inkastoo aanan goobjoog u ahayn haddana shaki badani igama jiro saddexda arrimoodba inay dhaceen oo war ahaan ay dhab ahaayeen sidoo kalena waxaan shaki iiga jirin in dhismaha saddexda weeroodba aanay hagaagsanayn oo af soomaaliga lagu soo gudbiyey uu jaban yahay waxaa lagu gafay xeerarka nidaamiya qaybaha hadalku habka ay isu raacaan rag ciidan iyo burcad oo ah saddexda eray ee saddexda warba lafdhabarta u ahi waxay ka tirsan yihiin naxwaha qaybtiisa magaca loo yaqaan waana isku dabeecad mid waliba waa magac guud mid waliba waa magac urur oo dad badan buu ka dhexeeya mid walibana waa matirsame oo lama kowkabin karo sidii hal wax keliya ayuunbuuna u shaqeeyaa tusaale waxaa inugu filan mahmaahdii soomaalida ee ahayd rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi sidaas bay soomaalidii hore u tiri naxwo ahaanna sidaas bay sax ku tahay waxayse oraah aan hagaagsanayn noqonaysaa falka weedha ugu dambeeya kolkaad wadar ka dhigto ee aad tidhaahdo rag waa raggii hore hadalna waa intay yidhaahdeen waana sida dadka qaar ay u dhahaan markay ku soo dhacdo ee ay ku mahmaahayaan murtidu waxay tahay ma tirsame wadar ma noqdo sidaa darteedna tiro lagama hormarin karo ha dhihin haddaba shan iyo toban ciidane waxaad tidhaahdaa shan iyo toban askari ama shan iyo toban nin oo ciidanka dowladda ka mid ah sidoo kale ha dhihin laba rag ayaa soohdinta kenya iyo soomaaliya lagu qabtaye waxaad tidhaahdaa laba nin ayaa soohdinta kenya iyo soomaaliya lagu qabtay marka saddexaadna lix iyo toban burcad inaad tidhaahdaa waa gafe waxaa saxa inaad tidhaahdo lix iyo toban nin oo burcad ah waxaa la mida oo matirsamayaal ah magacyada ay ka midka yihiin xoolo lo iyo geel saddex xoolo afar lo iyo shan geel midna lama odhan karo oo waa laaxin weyn waxaa hagaagsan in la yidhaahdo xoolo fara badan afar sac iyo shan haraad waxaa kaloo hagaagsan inaad tidhaahdo afar neef oo lo ah ama shan neef oo geela magacyada haddaba aan tirsamayn ee qalabka warbaahintu ay waayadan tirsamo miiran ka dhigeen waa ciiddaas waxaa ka mid ah erayada qalalaase dhimasho iyo dil saddexduba waa erayo dhalaal walba aynu ka maqalno warbaahinta la daawado ama midda qoran aynu ka akhrino iyada oo la kooxaynayo ama wadar laga dhigayo tusaale ahaan berigii dhoweyd ee dhaqaale xumidu ay dalka giriigga la soo gudboonaatay ayaan maqlay wartabiye soomaaliyeed oo odhanaya bannaanbax maalin walba ah iyo qararaasooyin isdaba jooga ayaa dhaqaalihii giriigga si weyn hoos ugu dhigay dharaar aan fogeynna waxaan maqlay gabar ka warramaysa dagaalka suuriya ka oogan markaas bay tidhi dayuuradaha dowladda suuriya ayaa maanta goor hore waxay duqeeyeen xaafado ku yaal afaafka xarunta dimashaq halkaasna waxaa laga soo sheegayaa dhimashooyin aan yar iyo weynba loo kala soocin waxaynu haddana maqalnaa iyada oo laleeyahay nabadgelyada magaalo heble ayaa ka soo daraysa sababtuna waa dilalka toogashada lagu fuliyo ee habeen walba ka dhaca qararaase dhimasho iyo dil saddexduba waxay ka mid yihiin magacyada qaarka afyaqaanadu ay ugu yeedhaan uuriyaalo ama cillanaad oo ay ula jeedaan kuwa aan la taaban karin oo macno ahaan in loo garta mooye aan muuqan karin waxay la mid yihiin erayada ah run been geesinimo hanti wadaag daacadnimo xarrago iyo kuwa ciiddaasa oo la mid ah erayada sidaasihi af soomaaliga markii ay joogto ma wadaroobaan waxaase hubaal ah wartabiyaha soomaalidu inuu arkay erayadaas oo afafka shisheeye qaarkood qaab wadareed ku leh markaasna uu ku dayday waxa uu la kulmay erayada af ingiriiska ee kale ah riots deaths iyo killings dabadeedna waxa uu u rogay qararaasooyin dhimashooyin iyo dilal waana gaf ay tahay in afkeenna looga bo'o haddii erayadaasi ay af ingiriiska qaab wadareed ku leeyihiin af soomaaliga kuma yeelan karaan sidaa daraaddeed mar walba naxwo ahaan saddexduba waa magacyo keli ah goortii ay wax badan tilmaamayaanna waxba iskama beddelaan tusaale ahaan adiga oo saddexda erayba weer qura u adeegsanaya ayaad odhan kartaa magaalooyin dhowra ayaa shalay waxaa ka dhacay qararaase xoog leh sida lagu soo warramayna dilka halkaa ka dhacay tiro ma lahayn dhimashaduna tarabtarab bay ahaydoo xisaab ma lahayn dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu aabadmo
aanu intaa ku dhaafno axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha qaybo kaleoo ka mida barnaamijkaasi ayaad maqli doontaan